halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheenna sharafta lahow qaybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaa barnaamijkii nolosha qoyska uu inoo soo hojeedinaya dalmar kadib waxaa inoo raacaya cashir inooga imanaya kitaabka nolosha uu inoo soo jeedinaya deeqow anigoo ah ismahaan waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan caadadaynoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey ee casriga ahaa iyo qaar kaloo qaraami ah oo markaasi kugu reebayo xusuus dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegaysataan si markaasi haddii aad wax su-aala ama fikrada qabtaan inoogu soo qortaan waraaq cinwaanka iyagaa dib ayaan idinkala sheegi doonaa balse intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad kusoo dhawaataan heestan
கலமுடன் கலமுடன் கலமுடன் வெள்ளேற்றுமா من تبع عاشقا أنا منتبه عاشرة جماعة موسى يا هل الصبا مركاء حفنا الجابا جماعة موسى يا هل الصبا مركاء حفنا الجابا مركاء مركاء حفنا الجبل
barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiise badan oo aalah ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaa inoo soo hojeedinaya dalmar waxaana uu ka hadlayaa quudinta ilmaha cuntada lagu quudiyo bal inta ka horreysa si aynu dhegaysano heestan soo socota
كيسيوم بغني قليل ودا هذا كيسيوم بغني قليل ودا bal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib ma ogtaay ayaankii ilmadu kaa dahayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto warkaanka oyo wankaashahaate waxaad igu abuurtaa laadikraysa waaye waxaad igu abuurtaa laadikaysan waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kuman ilaawine noqo kuman ilaawine ha noqo kuman ilaawine
dhegeystayaasheenna sharafta lahow waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii nolosha qoyska barnaamijkeennii hore waxaynu ku soo qaadnay marka cunuga la siinayo cuntada haddii markaasi ay ugu horeyso cuntada waa uu soo tufayaa ama waa uu soo matagayaa sababtuna ay tahay isaga oo aan cuntadii hore uu cunin oo aan garanaynin oo aanan weli la qabsanin marka maanta waxaynu ka hadlaynaa marka uu cunugu la qabsado cuntadii oo uu barto habka loogu raaxaysto cuntadii waxa uu u baahan yahay cunto badan maadaama uu cuntadii la qabsaday si uu xoog u yeeshto marka ugu horeysa hooyada waxay siinaysaa hal qaado oo cunto ah laakiin wax yar kadib waxaad arkaysaa cunugii oo cuntada la qabsaday oo maalintii hal koob oo bariis ah ama minshaariyo ah qaadanaya ama hal muus ah cunaya cunuga yar calooshiisa way yar tahay oo hal mar cunto badan ma cuni karo marka waxaa loo baahan yahay inay hooyadii mar waliba cunto siiso intii ay karto waa inay siisaa cunto cunuga marka uu gaaro lix bilood waa inuu shan ama lix jeer maalintii wax cunaa marka si xoogan oo caafimaad leh ayuu u korayaa marka cunugu gaaro lix bilood hooyadu waa inay hal ama laba jeer maalintii siisaa cunuga cuntooyinkan shuurada bariiska khudradda iyo caleenta cagaarka ah muuska iyo khudradaha kale ee kala noocnooca ah hooyada markay cuntada cunuga u karinayso waa inaanay waxyaalaha kulkulul sida basbaaska ku darin waxaa loo baahan yahay inay ku darto in yar oo saliid ama subag ah hooyadu markay cuntada u soo iibinayso cunuga waxaa wanaagsan inay soo iibsato tan aan qaaliga ahayn waxaa kale oo iyana wanaagsan inay soo iibsato cuntada uu cunugeedu jecel yahay ama uu ka helo canuga marka uu hal sano gaaro waxaa loo baahan yahay inuu qaato cunto la eg middan laba koob oo ah bariis laba xabbo oo rooti ah caleenta cagaarka ah oo la dhan koob nuskiis in yar oo subag iyo caano ah marka cunugu gaaro hal sano waa inuu cunaa nus inta ay hooyadii maalintii cunto hooyadiis aada ayuu uga yaryahay laakiin waxa uu u baahan yahay cunto badan si uu si wanaagsan ugu koro hooyadu waa inay cunuga quudisaa shan ama lix jeer maalintii markaa kuma khasbana inuu hal mar cunto badan cuno caruurta waxay u baahan yihiin cunto nadiif ah boorka ama siigada tixsiga iyo gacmaha wasakhda ah ayaa cuntada wasakheeya cuntada wasakhda ah waxay caruurta u keentaa jiro hooyada waa inay cuntada dabooshaa si ay uga ilaaliso siigada iyo tixsiga waa inay gacmaha iska mayrtaa inta aanay cuntada diyaarinin sidoo kale waa inay gacmaha iska mayrtaa marka ay doonayso inay cunuga cunto siiso cunugana waa inay gacmaha ka dhaqdaa ka hor inta uusan wax cunin canuga waxa uu u baahan yahay biyo uu cabbo khaasatan marka kulaylku jiro cunuga yar uma sheegan karo hooyadiis oo ma odhan karo oonbaa i haya laakiin dhowr jeer maalintii waa in biyo la siiyaa hooyadu waa inay biyaha ka soo dhaansataa ceel nadiif ah deetana intay karkariso weel haruub leh ugu kaydisaa canuga biyaha wasaqda leh waxay keenaan cudurro fara badan si la isaga ilaaliyo cudurradan waa in biyaha la cabbayo la iska nadiifiyaa dhegaystayaal waxaa intaa noogu eg barnaamijkii nolosha qoyska intii aynu mar labaad barnaamijka nolosha qoyska ku kulmaynana waa dalmarar oo idin leh nabadgelyo
waxa aan filayaa inaad waxyaalo fara badan ka korsateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijkaasi nolosha qoyska ama aad doonaysid in waxyaalo lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inoo soo qor oo inala soo socodsii cinwaanka iyagu waxa weeyaan codka rajada sanduuqa boosto afartan iyo labo labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeyaan codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan
go'an roob ku hooriyo ilaahu caliilan nuuci orod ku dhaafoon harad geesow la dhacay go'an roob ku hooriyo ilaahu caliilan nuuci orod ku dhaafoon harad geesow la dhacay geesiyon biqine galayhu wada adaa geesiyon biqine galayhu wada dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib maogtaay ayaankii ilmadu kaadahayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto warkaanka oyo wankashahaase waxaad igu abuurtaa laadikaysan waaye waxaad igu abuurtaa laadikaysan waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine haa noqo kumaan ilaawine
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyada ah hadeer waxaad ku soo dhawaataan cashar xiise leh oo inooga imanaya kitaabka nolosha quduuska casharkeena maanta mawduuciisu waxa weeyaan hadalkii odayaasha waxaana idin- inoo soo jeedinaya deeqo balse inta ka horeysa aanu dhegeysano qasiidadan ilahmaanka ah
bashiro maseexeygii loo fogaa barakaysanina boqorkiina wey marka bunku yeero laysu soo baxayaan barakaysanina boqorkiina wey bashiro maseexeygii loo fogaa barakaysanina boqorkiina wey bannaankii qiyaama marka beesku joogtaan barakaysanina boqorkiina wey bashiro maseexeygii loo fogaa barakaysanina boqorkiina wey marka baadil suule bidci baadiyo baad barakaysanayna boqorkeena weyn bashiro madeerninkii loo fogaan barakaysanayna boqorkeena weyn waraarkii ilaahe dartin loo fireeyaan barakaysanayna boqorkeena weyn bashiro madeerninkii loo fogaan barakaysanayna boqorkeena weyn basa adduunke dambi naga dabashaan barakaysanayna boqorkeena weyn bashiro madeerninkii loo fogaan barakaysanayna boqorkeena weyn bashiro masiixi kii loo fogaan barakaysanayna boqorkeena weyn
dhegaystayaal kusoo dhowaada annagoo sii wadna casharkeenii ee ku saabsanaa faalimaha rasuullada aayadda labaatanaad aan weli sii wadna ka bilaabta toddoba iyo toban ilaa dhammaadkeed waxaanu arkayna wax ku saabsan hadalkii bawlos kula hadlay weyeladii efesos ka yimid markuu ka tegayey haddaba aayadda todoba iyo toban waxay leedahay haddaba miletos wuxuu cid uga diray kaasoo ah Efes- eh, bawlos efesos waana u yeeray waayeladii kiniisadda meeshaan waxaanu arkaynaa in wadatashiga markuu wadatashi jiro inkastuu qofku meel madax ka yahay in ay muhiim yihiin waayeladii kiniisadda iyo dadka oo meesha sii joogay in lagala tashto waayo haddii aad dadka kala tashanin oo waxyaala aad baraysid ama wax kasta aad kala imaatid qofku dhegaysanaya inuu jirinba laga yaabo misne ay kugu waajib noqoto in sharci darra aad ku shaqaynayso lagugu qabto daraaddeed oona lagugu helo wax aan maaragtay suurtagal ahayn ayadda sagaal iyo tobanaad waxaanu leedahay uu bawlos yidhi anigoo rabbiga ugu adeegaya is-hosaysiin oo dhan iyo ilmo iyo jirabadaha igu dhacay markii yuhuuddu sirqoolka ii dhigtay dhegaystayaal bawlos wuxuu soo maray waxyaalo badan laakiin weli wuxuu noqday nin oo maaragtay is-hosaysiin oo dhan isku xiray inuu u shaqeeyo waayo yuhuudda sirqool bay u dhigeen oo intaasoo dhan asaga kama uu niyad jebin waxyaalaha misan siduu ilaah ugu shaqayn lahaa aayadda labaatan iyo tobanaad wuxuu leeyahay haddaba bal eega yerusalem baan tegayaa a- anoo ruuxa ku xiran oo aan eryanaynin waxyaalaha halkaas iga dhici doono wuxuu u socday yeruusaleem waayo asagoo usii socdo wuxuu og yahay in wax ay ka hor imaani doonaan oo dhibaatooyin laakiin wuxuu leeyahay inkastoo ay wax ka hor imaadaan maadaamuu ogay inuu ruuxa quduuska hogaaminaayo waxaa waaye wuu inuu tagaa oonu kaamilaa ereyga ilaah aayadda labaatan iyo shanaad haddii aan fiirino wuxuu leeyahay haddana bal eega waxaan ogahay in dhammaantiin oo aan ku dhex wareegi jiray oo aan boqortooyada ku wacdiyey jiray aynan mar dambe wejigayga arki doonin dhegaystayaal inta badan faraaqo baan helnaa in aan wax dhagaysano mise aan qof dhagaysano laakiin haddii aan xaaladda adduunka sadda ay ku jirto iyo waxyaalaha badan aan fiirino dadka way adag yihiin inay waxyaalaha loo sheego ay hore ka aqbalaan way wanaagsan tahay inaan hore la aqba- laga aqbalin laakiin waa inaan lahaanaa wax oon ku kala ogaana ruuxa saxda ah oo la dhagaysan karo iyo ruuxa khaladka ah waayo haddii aad kala miir u jirin oo kala firsad u jirin oo wax kasta layska ogolaado iyadana ma wanaagsano laakiin bawlos wuxuu leeyahay waxaan oo dhan wuu sheegay oo odayaalkii dadka oo dhan wuu sheegay laakiin waxaa gaari doontuu leeyahay waqti ooy dhagaysan doonaan laakiin oy heli doonin taasoo ka aragnay aayaddii labaatan iyo shanaad aayaddii labaatan iyo sideedaad waxay leedahay qudhiinnu isjira idahana jira kuwaasoo ruux quduuska ahow idinka dhigay beed beeljajiyaal inaad daajisaan kiniisadda ilaah oo uu dhiiggiisa ku iibsaday bawlos meeshan wuxuu kula hadlayaa xertiisii oo xertii asaga la socotay iyo dadkii wada joogay taas oo wuxuu leeyahay iska jira asaga idinka ruux quduus idin hogaaminaya qudhiinu iska jira oo idaha daajiya oo idahana jira waayo ciise naftiisa markuu tegayay wuxuu uu ku yidhi butros haddii aad u jeceshahay idahayda daaji oo idahayda la jir taasoo bawlosna uu ku hadlaya isla afkaasi uu leeyahay ida isla iska jira naftiina oona idahana jira idaha oo ah dadka badbaadada helay oo weli ku cusub iimaanka waxay u baahan yihiin badbaado weyn in la badbaadiyo oona la daajiyo lagu daajiyo ereyga ilaah waayo ruux quduusku ayaa buuxinaya oona runta tusaya laakiin maalinkaas waxaa waye inay ku socdaan siduu ilaah ugu talagalay inay ku dhaqmaan wax walba waan idin tusay si ayd waajib idinku tahay idinkoo sidaas oo kale u hooshiina u qabanayo uu ku yidhi dhegaystayaal marka aan iimaan leenahay iimaankayna waxaa ku wanaagsan qof buuxa oo weligiis iimaan leh misna iimaankiis ku istaagaya ma jiro laakiin waxaan u baahannahay badbaado waxaan u baahannahay dad na daajiya waxaan u baahannahay dad na nooleeya taasoo ah masiixinto dhan markii qofka iimaan lehe dadka iimaanka leh in ay isu yimaadaan oo is daajiyaan oo is jiraan oo ina is dhiirigeliyaan meel kasta ay joogaan nabadgelyo
dhegeystayaasheena sharafta lahow maanta waxaa intaa inooga eg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aan halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qoro oo inala soo socodsiiya cinwaanka iyagu waxa weeyaan codka rajada sanduuqa boosto afartan iyo labo labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay ismaan xagga farsamadana waxaynoo hayay masiya mungu intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbigaa idinla jiro
Thank you. Thank you.